in ka badan shan dhalinyaro ah oo shaqo la-aan ahaa ayaa fursado shaqo oo cusub ka helay maanka boortareed oo dhowaan laga hirgeliyay magaalada dhalinyaradan ayaa qabta shaqooyin isugu jira qaadista sawirada qurxintooda duubista muuqaalada aroosyada iyo qalinjibinta cabdiraxmaan cabdulaahi xasan oo ah aas aasaha iyo milkiilaha xaruntan ayaa rediyo baaluul uga waramay habka ay u shaqeeyaan iyo dhalinyarada ay shaqa abuurka u sameeyeen wallaahi saaxiibow dhalinyarada horta shaqabuurka u sameeyana way fara badan yihiin sidoo kale xarunteenana waxay qabataa hadday noqoto sawiradii hadday noqoto samayntii muuqaaladii sida sibinaarada xalfadaha aroosyada iyo wax walba oo magaalada wax walba oo magaalada markaas la halmaala shaqadeenan ay tahay waana mahadsan tahay sidoo kale dhalinyaradaasna waxaan u sameynay shaqo abuur sababtoo dhalinyaradu gobolka waa in kor loo qaado oo horumarkiisa laga shaqeeyo dhalinyaradana waxay u firfircoon yihiin inay shaqeeyaan hamigooda iyo hiigsigoodana ay gaaraan
waxyaabaha dhalinyaradaas ay idiin qabtaan maxaa kamid ah wallaahi dhalinyaradu horta way kala baxaan oo qof walbana shaqo ayuu leeyahay hadday noqoto tusaale haddaa kusiiyo xarunta waxaa lagu qaadaa sawiro hadday noqoto gudahi hadday noqoto bannaan labada dhinacba dhalinyar u diyaarsan oon u tababarnay tababar fiicanna qaba experience fiican ulana way joogaan sidoo kale hadday noqoto waxay redgarayskiin dhalinyar ayagan ku shaqaysato qaar waxaa jooga contact creator oo muuqaal sameeyaal ah way fara badan yihin dhalinyarada inta badan adiga ilaa iyo shan qofood ayaan ku shaqaynaa oo ana shaqbar u sameynay
ujeedka shaqa abuurka dhalinyaradaas ugu sameysay maxay ahayd
wallaahi nadaaro horta ujeedka shaqa abuurka u sameyn waxay tahay horta ani naftirkayga waxaana nin kusoo koray magaaladan iyo gobolkan hiiraana ku waxbartay fikradii ugu dhalisay inaan inta imaado dhalinyaro shaqa abuurna u sameyn waxay tahay inaan horumarino bilicda deegaanka iyo magaalada dhalinyaradan baahidooda aan daboolno insha allah qaar ka mid ah dhalinyarada shaqa abuurka loo sameeyey ayaa ka mahad celiyey awlan assalaamu calaykum magaygu waa maxamed axmed maxamed waan ku faraxsanahay inaan ka shaqay doono xarunta bootret ee maanka stuudio oo dhawaan laga hirgeliyay magaalada beledweyne ka dhalinyaro ahaana shaqo weyn oo aada u qabtay sida soo celinta iyo bilicda magaalada aadaan ugu faraxsanahay inaan ka shaqay doono xaruntaas waa cimraan cismaan cabdulaahi waxaan ka mid ah dhalinyarada ka howlgasha maanka bortret waa aada iyo aada ugu faraxsana siday noo soo dhaweeyeen sheekada ay hayaan gobolka u hayaan aada iyo aada ugu faraxsana goobaha lagu qaado sawirada ee kusoo badanaya magaalada beledweyne ayaa door muhiima ka qaadanaya shaqa abuurka dhalinyarada kuwaasi oo shaqadan uga maarmaya in ay ka tahriibaan dalka